badi dhallinyaradan ayaa ah kuwo ku barbaaray gudaha soomaaliya waxna ku bartay intii ay socdeen colaadaha sukeeye hadda waxaay doonayaan inay qeyb ka noqdaan hogaanka dalka waxaana isugu jiraan rag iyo dumar waxay ka qeyb qaataan doodaha siyaasadda ee wadanka iyagoo soo bandhiga aragtiya ku salaysan in da-yarta kaalin muuqata ay ku yeeshaan hogaanka siyaasadeed ee soomaaliya badi dhallinyaradan ayaa aaminsan in colaadihii sokeeye si ka duwan bulshada inteeda kale ay saameyn ugu yeesheen da-yarta haddana la joogo waqti ay u muuqato in la sameeyo isbeddel ay iyagu qeyb ka yihiin sida v o eda uu sheegay axmed cali nuur oo ka mid ah aqoon-yahanka da-da yar ee ku sugan magaalada muqdisho sida la ogyahay istaatiidkiis ama ixsaa'iyaad la sameeyey shacabka soomaaliyeed boqolkii toddobaatan shan wax ka badan dhalinyaro waay taasoo keentay in dhalinyarada meel walba ay ku sameeyaan isaaxa ama ay ku soo xoomaan haddii dhanka siyaasadda ay naqotayna ay naqdeen dadka ugu hamiga dheer ama u tartama ama raadiya sidaa daraaddeeda marka way jirtaa shantii sano ama lixdii sano ugu dambeysay in dhallinyarada ay qayb ka ahaayeen siyaasadda marka kuwaasoo wax badan ka taray furfurnaana sameeyey siyaasaddana wax badan kusoo kordhiyey islamarkaana hami geliyey dhalinyarta kale kuwaasoo iyagana hadda hami kale inay iyagana ku biiraan marka dhalinyaradii hore waxay oo siyaasadda gashay waxay rool model yihiin kuwa kaleo hadda imaaday haddii ay tahay maxay usoo galeen dhalinyarada waxay waayeen matalaad sax ah waxay waayeen xuquuqda ay ku lahaayeen maadaama dalka uusan lahayn kaabayaashii dhaqaalaha iyo kaabayaashii dhismaha iyo wakaalada iyo hay-ade loo shaqo tago faysal caraale afrax oo ka mid ah aqoon-yahanka dhallinyarada ah ee degan caasimada soomaaliya ayaa waxa uu aaminsan yahay in xilal badan oo horey loogu tijaabiyo da-yarta soomaaliyeed ay si wanaagsan uga soo dhalaaleen islamarkaana hadda la joogo waqtigii kuraas badan lagu aamini lahaa dhallinyarada si dowladnimada soomaaliya ay qeyb uga noqdaan runtii doorka hadda la joogo waa doorkii dhallinyarada tusaale haddaa usoo qaadano dhallinyaradu waa hagaha maantay iyo hagaha mustaqbalka sidaas daraaddeed dhallinyaradu maadaama wadanku xilliyadii ugu dambeeyey oo ku jiray siyaasad aan fadhin waxaa qasab noqotay dhallinyaradu inay u istaagaan waxaa tusaale ka garan kartaa hogaanka hadda ninka ka ah ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waa nin dhallinyaro ah marka waxaa jirta dhallinyaro fara badan oo maanta hogaanka dalka talada wax ka haya oo isbedel muuqda sameeyey marka waxaan hubaa haddii dhallinyarada doorka ay maanta ay leeyihiin oo madaxweynaha hadda dalka talada haya uu siiyey fursad ka ballaaran haddii la siiyo wadanku jihada u socdo inay noqon doonto jiha laysla wada ogolyahay muna xasan maxamed oo ka mid a gabdhaha u ololeeya in dumarka siyaasaddu ay qayb ka noqdaan islamarkaana dhallinyaro fara badan ay isu soo sharaxaan kuraasta ayaa waxay sheegaysaa in haddii hablo fara badan oo dhallinyaro ah ay qayb ka noqdaan siyaasadda soomaaliya ee wax badan ay isbedeli karaan dalka markuu dhibaatada ku dhacday ee masiibada qabsatay waxaa samata bixiyey ee dhabarka u xirtay gabdhay ahaayeen marka inay matalaad buuxda ku yeeshaan siyaasadii maadaama dalkii ay samata bixiyeen qarankiina ay u taagan yihiin dalkana ay ka naxaayaan ay yani waa ogtihiin gabdhaha soomaaliyeed ma ahan gabdho hanti booba ma ahan gabdho qaranka ka horyimaada ee qoryo qaata ee dagaalada qayb ka ah ma ahayn gabdho nabadda iyo horumarka ka shaqaynaya caruurtii korinaya ee qarankii badbaadiyey ahaayeen aragtida ah inay ka mid noqdaan baarlamaanka iyo matalaada waxaan u arkaa inay tahay wax muhiima oo aan cidna gadaal ka taagnayn sababo badanaa jiro dalkan gabdhaha soomaaliyeed ama hooyooyinka waa aragteen cajiinay iibinayaan nyaanyay gadaayaan hilib ay goobeynayaan waxaa arkaysaa hooyo saaka si kasoo kacday odaygii qabay ama ninkii qabay uu meelaha iska socdo uusan ka warqabin reerkii cawada lix saac shan saaca arkaysa idoo caano bannaan ku iibeynayso ku hurdoonayso marka dee ma jirto waddo loogahor looga hor istaagi karo ama loo loogu diidi karo inay kursi qurux badan ku fadhiisato gaari qurux badan ku socoto dhallinyaradan leh hanka siyaasadeed ayaa doonaya inay ka mid noqdaan baarlamanka aqalka hoose ee soomaaliya kaas oo aysan shacabku soo dooran doonin si isku mid ah hase yeeshee ergooyin lasoo xulay ay soo dooran doonaan xubnaha ka mid noqon doona cabdicasiis barrow v o a muqdisho